ceelbiyoodkan lagu xarigi jiray degmada abdaal ee gobolka saaxil iyo weliba baahi badan qabana bulshada meelasee ku noola aanase ay muddo iyo ku abadayana biyilaanta walina iyo meel fog iyo kuweydiisdi jirana sidii biyoon hele lahaayana munaasabada laga xarigi jiraay ceelbiyoodkan iyo weliba gobroogu hay maamulka degmada kan gobolka xildhibaanada golaha deegaanka iyo qeybo sheelgidisan ee bulshada deegaanka oo markiiba bilaabeen inuu biyo ka dhaansadaan maadaama baahi badan iyo qabeenah ugu horeyntii waliba meelase ku hadalay gudoomiyaha degmada abdaal iyo maareeyaha wakaalada biyaha berbera walina iyo kuwarbiyeena biyogelintan bulshada lan sameeyo sida bulshadu inku faa'iidaysada doontaa degme ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa meeyarka magaalada berbera oo runtii meel fog fog fog nagala keenay magaalada runtii waa wakhti doorasho laakiin cabdishakuur wuu ka horreeyey wakhtiga doorashadii wakhtiga kaabeenkaba waad ogeydaan waxbarashadiibuu ka soo qaaday meel fog caafimaadkiibuu ka soo qaaday meel fog iminkana biyihii baynu maraynaa reer abdaalow laakiin waxqabadku horuu socday tamar darray nagamay ahayn ee waxay kollay iska ahayd unbaan u maynayaa uun haleeliwaa fillah alxamdulillahi baa mahad leh dadweynaha reer abdaal mid baan leeyahay waxaan leeyahay biyihii horena way noola joogeen maantana waynu maantana waynagan halkan kooyeen maxaan ku dhahda xadhigga kaga jaraynaa biyo ballaadhintu maantunbay bilow tahay guri ka guri waa la gaadhsiin doonaa waxaannu leennahay un inaad ka faa'iidaysataan biyaha laydiin keenay oo ilaashataan ayaa laydinka doonayaa in ka wakaalad ahaan annagu waa markii saddexaad aanu ka shaqayno goobtan oonu marba ciidanu soo dirno oonu qalab keenno oonu la hagaajiyo laakiin mar walba may hirgelayno mar walba markaannu ka tagno way xumaanayeen ma garanay cilladdu say tahay waxa keenayey maanta se laakiin shaqaalaha wakaaladda waa annaga iyo ka maamulahaan idinka tegi mayno sidoo kale weliba munaasabadda ka hadalaya gudoomiye ku-xeenka gobolka saaxil maxamuud hindi aadan usoona kumahanaga hirgelinta ceelbiyoodkan walina use bulshadanka baaqintii ugu faa'iidaystana biigelinta lan sameeye oo runtii iyaduna qiimaheeda leh wajacalnaahu min almaa'i kulla shayin xay nolosha bila'aadankuba waxay ku jirtaa waa biyaha biyahaasi inay maanta halkaa soo gaadhaanna xildhibaankeenna ka shaqeeyey ee isagu dhaqaajiyey meeyarkii ku gacan siiyey maareeyihii wakaaladda biyaha berbera dhammaan guddoomiyihii degmada mandheera iyo tiimkiisa cid kastooo gacan ka geysatayba waxaannu leennahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin reer abdaal waajibaad baa saaran dadku waxa weeyaan wixii loo qabto inay ka mahadnaqaan oo maxay tolay man laa yashkur naas laa yashkur illaah qofkaan bila'aadanka u mahadnaqin aan odhan walal waad mahadsantay inta waad ii qabatay inta kalena ee iga dhimanno waa waxaa iyo waxaase ii raadi dowladnimadana sida lagu maalaa ee wax lagaga helaa waa sidaa deegaankan hadda laku hirgeliyay ceelbiyoodkan yaa dadkii ku nool ee qaarsho horey oo iskuga bogtaalena kulid markii biilaan eedan wiin hawajahday maamulka somalilan iyo hadda wada dadaala sidii meelasay ceelal badan lanku hirgeli lahay si dadka meelahan ka nagdaan hanku nololna iyo an helana biyo ka filana